musharax gudoomiye shacaal cabdidaa musharax gudoomiye sheeg cumar maxamed tootalka ardayda cadaysan waa boqol lixdan iyo laba arday iskuulka imaamu bukhaari ee degmada gurceel ayaa lagu qabtay doorasho qof iyo cod ahayd taa oo ardayda iskuulkan ay ku dooranayeen guddoonka midooda ardayda iskuulka imaamu bukhaari ee degmada gurceel waxaa xilkan guddoomiyaha ah ee midooda ardayda u tartamayay laba musharax oo kale ahaa musharax shucayb cabdi deeqi iyo sidoo kale zayd cumar maxamed ugu horeyn musharaxiinta ayaa khudbadooda ardayda u jeediyey mid kastana waxa uu goobta ka soo jeediyey ballanqaadyo uu qabanayo haddii ardayda codkooda uu helo waxaan qaban doonaa tartamo aan horey iskuulka looga qaban maalinta arbacada dhallinyartan waxaan u qaban doonaa tartan ciyaareed isboortis iskuulku malaha guddi maaliyadeed waxaan u samayn doonaa guddi maaliyadeed waxaan iskuulka usoo geli doonaa tubabiyood u gaar ah sababtoo iskuulku malaha hadeertaan tubo u gaar ah waxaan dayactir ku samayn doonaa misqulaha iyo dhammaan iskuulka sida galaasyada waxaan samaysan doonaa guddi iqaas waxaan samayn doonaa guddi iqaasa kuwaas oo igala shaqayn doono iskuulka hadday aan lahayd horumarka iskuulka iyo hadday aan lahayd isdhexgalka ardayda waxaan isku dayi doonaa iskuullada tartamo soonka ee wasaaradda waxbarashada ee galmudug tartan aqooneedka u qabato inaan ka qaybgeli doono waxaan samayn doonaa iskuulka sameecad ma laha hadirtaan sameecad labaad sababtoo ah midaan waa mid nagu gaaban waa mid aad nagu yar waxaan samayn doonaa inaan mid labaad iyo mid saddexaad aan noo keeni doono magacaygu waa shucayb cabdideeq axmed waxaan u tartamayaa doorashada sanadkan mar weliba ka dhacda dugsiga imaam albukhaari ahna gudoomiyaha iskuulka ee sanadan waxaan si sharaf laydin kaga codsanayaa codkiina qiimaha iyo qaayaa leh haddii aan ku guulaysto ama aan usoo baxo waxaan qaban doonaa xogag aad u ballaaran haddii aan mid iyo labo idinkaga mid iyo labo idinkaga sheego waxaa ka mid ah dayactirka iskuulka sida dhisidda taabuurka iyo wasaqda ka muuqata dhammaan qolalka iyo suuliyada nadaafada iskuulka nadaafadda iskuulka waa shay lama huraan ah taas oo anugu aan ka shaqayn doono nadaafadda iskuulka waxaan ku weynahay in codkiina sharafta leh inaad siidaan sharaf weyni ah inaan saakay hortiina soo istaago anigoo ah musharax u taagan xilka guddoomiye ardada guud ee iskuulka imaam bukhaari sannadaa soo socda oo aan idinkula wadaago sida uu waxqabadkayga iyo hanaankayga maamulba uu ahaan doono haddii aad ii doorataan xilkan haddii uu alla idmo waxaan ku bilaabayaa magacayga leefalkayga aqoontayda iyo xirfadayda iyo khibradda aan u leeyahay mas-uuliyaddan aan saaka hortiina u taaganahay waxaan khibrad u leeyahay xalinta khilaafaadka ardada waxaan sidoo kale khilaafaadka ardada iyo isdhexgalkooda waxaan khibrad u leeyahay hogaaminta maamul iyo waxaan sidoo kale ku kalsoonahay nafsadayda iyo waayo aragnimadayda iyo kalsoonida aan ku qabo qulubta ardada kala duwan intaa kadib waxaa bilaabatay codaynta ardada oo doorashadan korjoogto ka ahaayeen maamulka iskuulka imaamu bukhaari ee gurceel guddiga madaxa bannaan ee doorashada midooda ardada ayaa ku dhawaaqay ugu dambeyn natiijada iyo musharaxa guulaystay gudoomiyaha ardayda iskuulka imaam bukhaari ku soo baxay shucayb cabdideeq axmed musharaxa laga guulaystayo uu khudbad ka jeediyey doorashada kadib ayaa ballan qaaday inuu saaxiibkii ka guulaystay la shaqayn doono waa hambalyeynayaa saaxiibkay shucayb cabdideeq oo run ahaantii aan inaan aaminsanahay waxaan lahay qofka ugu horreeya oo garabkiisa istaagi doona haddii la yihahdo dhan kastoy noqoto waxaan hadeertaan hammigii aan ka lahay yani hamigaygii aan lahay oo rabay inaan ku shaqeeyo hadeertaana waa sidii waxaana diyaar ulahay inaan isaga kula shaqeeyo isagoo waxaan leeyahay guddoomiye hambalyo mar labaad hambalyo guddoomiyaha laba kun labaatan iyo afarta ilaa laba kun labaatan iyo shanta gudoomiyaha midooda ardada ee doorashadan ku soo baxay ayaa dhankiisa ka hadlay dareenkiisa waxa uuna u mahad celiyey ardayda u codaysay iyo kuwa ka codeeyay intaba
bismillaah waa mahadsantiin dhammaan ardayda iskuulka imaam albukhaari berenberi and secondary school sida wanaagsan sida wanaagsan ee aad ii doorateen waxaan rajayn doonaa inaan iskuulka wax badan u qabto oo aan iskuulka wax badan ka bedeli doono insha allah gudoomiye ku-xigeenka iskuulka imaam albukhaari berenberi and secondary schoolna waxaa ii ah maxamed cabdulaahi farxad ardaygan waxaan rajayn doonaa inaad sacab wanaagsan kusoo dhaweyn doontaan asagana
ugu dambeyn qaar ka mid ah ardayda iskuulka ayaa u hambaleeyey guddoonka cusub ee la doortay oo ay sheegeen inay ka rajeynayaan in wax badan ka bedelo hanaanka iyo isku xirka ardayda anigoo magaceygu yahay nasar cabdulaahi oo ka socda ardayda waxaa halkaan uga hambalyeynayaa shucayb cabdeeq oo ku guuleystay gudoomiyaha ilaa waxaa kuleeyahay horumar wacan ilaahay xilkaaga hakugu asturo waxaan rajeeyaa inaa iskoolka wax badan u qaban doonto aadna ka bedeli doonto sidoo kale halkaan waxaa dhiiragelin uga dirayaa wiilkii kaleoo laga guulaysta waxaana leeyahay maanta maaha dunidii la dabaalo waayaha sidoo kaleeta halkan waxaa uga hambalyeynayaa gudoomiye ku-xigeenka iskoolka waxaana leeyahay inaa garab istaagnaata rajeeyaha hambaliyo